waxaa isna mikrofoonka lagu soo dhoweeyey cabdiraxmaan yuusuf oo ah madaxa s d c somaali development center cabdiraxmaan waxa uu ka yidhi shirka hadalladan soo socdaa
marka hore waa salaamantiin dhammaantiin sida cabdilqaadir himdi uu sheegay shirkan abaabilkiisu soo socday markii qarax uu ka dhacay xamar disembar saddexdeedii dhalinyaro iyo odayaal iyo dad community ka mid ah in yaroo kooban baa is abaabishay waa mudaharaada oo waxaan tagnay downtownka waxaanu rajaynaynay inay noo yiraa news mediaha telefishinka newspaperska laakiin maadaama waktigu uu yaraa cidimay noo imaanin waxaa noo yimi ceegaan website baa noo yimi galabnimadii mina halkaa ka aragteen laakiin annaka waxa uun mas-uuliyad dareenka oo aanu intaydii markaa wada joognay aanu ka wada mid ahayn waxyaabo badan isku ra'yi ma nihin isku gabana nimaadno iskumana fahmno weli laakiin falkaa isaga ahaa banaadir ka dhacay university ee kamarada iyo telefishinka noo soo teliyeen waxaa jira kuwo fara badan oo ka fool xun oo dhacay oo aan laakiin kamaro lagu hayaaani jirin bini aadan baynu nahay mar wixii haddaanu aragnay iskaga mid baanu noqonay dareenka ah horta saas baanu ku dhaqaaqday kabacdina waxaa la yidhi okay haddanuna shir ka weyn taas ha la abaabulo waa la isku raacay guddi qorshayn ah oo shirkan caawa dhacaya u gogordhigaysay baa wada kulantay muddo laba saacadood ayaanu arrinkii gorfaynaynay waxyaabo bar baan kaga wada hadalay kolba marka anugu changekan imika dhacay imikun baan ogaaday maaan ogeyn in maarata wixii maalintii aanu aanu aan wada tashanay uu isbedelay runtii af soomaaliga qofba ilaahay si ugu baraya anigu uma arko marka dadka wada hadlayaan inay tahay inay dhaha farahayska gelina ma aha soomaalida waxaa jirahda aan wada hadalna waa helshiyo horta ceeb ma aha oo wixii in negative laga dhigo dadku markay wada hadlayaan waaba la ammaano waxaa la yidhi aan wada hadalno waan heshiino marka marka caawa taasaan filinay waxaan waana rajaynaya inay inay dhacdo laakiin taan hadalkayga si fiican u gudagudo kow waxaa ka aaraaranaya aniga magacayga waxaa la yidhi cabdiraxmaan cabdilaahi yuusuf magaalada boston baan deganahay waxaan ka ahay executive director af soomaaliga waa la isku khaldaa waxaa marna agaasima lagaa gudoomiye ma kala aqaanaan laakiin kolba ninka hawsha xafiiska horumarinta soomaalida ee s d c da la yidhahda mas-uulka ka ah baan ahay wax kaloo aan ahayn ma jirto siyaasadku ma jiro cid aan matalaan ma jirto oo gaara waxaan matalaan xafiiskaas haddii aan position of leadership ama hogaanlay arkana waa mid ku imanaysa shaqadayda shaqada aan qabto ee aan dadka u qabto maaha mid kaloo wax kale ku imanaysa taa horta in si fiican loo ogaado ayaan rabaa waxa weeye wixii meesha ka dhacay xamar ka dhacay maalintii dhaweytay kamarada iyo t v inuu soo gudbinaya aljazeera iyo iyo iyo dadkii kale waxa u loo dhagay in la isweydiiyo waxa dhacay maxay ahaayeen maxaa dhacay meesha maxaa meesha ka dhacay maxaa dhacay la sheegayo bil iyo gabdho toban shan iyo toban sannadood rasaas hoosteed wax ku baranayay baa sida warkaa loo sheegayo anigu wax gaara noo celin jirto rasaas iyo xabad iyo magtac hoosteed wax ku baranayay baa wiil nasiib daro waalidkiisii la carareen oo qaxooti ahaan denmark ku tegay isagoo shan jira labaatan sano ka bacdi waa sida ay dadka ugu sheegayaan warka marka aniga yaan wax gaaro anigu ogahay ma jirto ayaa labaatan sannadood intuu ka maqnaa ayuu intuu soo noqday dib oo halkaa dee isma maaragtay hiidka iyo hamburgerka iyo adduunka iska wanaagsan iskaga dhex jiray laakiin aan aflaxin oo ku saaqiday dalkii uu joogay intuu soo noqday barnaamij la geliyey in uu kuwii arrinka caynkaasa wax ku hoos baranayay maalintay ku guulaysteen inuu halkaa maaragtayse uu ku janno tago oo horlacayntii iyo wixii uu helayo maxaanku dhahdaay dadka intuu u jecel yahayna toddobaatan baa kusoo raacaya iyagana jannada ku raacaya sheekada noocaas marka maxaa arrinkan keenay su-aashan u baahnay inay suudiya wataa wey soomaaliya dhibaatadeeda way in badan bay soo taxnay mid mar siyaasad yacni reer magaalnimo ku jirto lagu dagaalamayey waa midi la isgelinayay mar qoryo la isu qaatay oo qabiil la isku dilayo mar kacaan iyo kacaandiid la yahay siyaabo badan bay soo martay ilaa marka ugu dambaysay ee nin walba goof yar iyo isbaaro yar uu maaragtay arkay oo haddaan lacag xadigin dad la miisaaminayo oo baruurtooda intay tahay kolba lacagta lagaga qaadayay waxyaabo badan baynu soo marnay doorkan imika waxaa lagu jiraa mid la leeyahay gaal baatay muslim baatay lis waa mujrim anu waan waan dhegaystaa eh, internetyada iyaga oo groups iska soo horjeeda mid dadka kale ku sheegayo oo wax dhaliilinayo oo gaal adag ku sheegayo anaa kaa cawaansan anaa kaa muslimsan waxagaas waa waan maqlaa marka maxaa halkaaynu soo gaarsiiyey talokan marka ugu dambeeya dhacayay oo aan wax cusub ahayn oo ka dhaca afghanistan iiraan ka dhacay masaajid la qarxiyo warka ma dhinto xulma inaku maynu gaadhin heerkaa de mar haddaynu muslim nahay haddii muslimiinta ciraaqiyiintu ay masaajidada qarxiyaan afghanistan qarxiyaan innagana de waa jaanisun bay ku xidhantay ma garanaysa haddii haddii taa la isticmaalayo qofki wax kala garanaya uu garanaya waxaas inaanay diin ahayn ee nin dee ujeedo kale ama naag ujeedo kale leh ay meesha jirto marka horta ma isku raacsanay taas ma ka wada hadli karnaa inagoo aan iscaayin oo aan personal affaarahaydan qof kasta gelin ya maadaama aynu soomaali nahay oo ay afkan aynu ka wada hadlayno wada midayo af soomaali aynu ka wada hadlayno bal arrimahan ma ka wada hadli karnaa waxaan yaa ka dambeeya yaa wata waxaan haysadoniya inaku maxayse ka qaban karnaa inaka reer boostan boostan joognaa maxaynu ka qaban karnaa adhaaw horta wey waxaan meesha u nimi ilaaha u naxariisto dhallinyaradii dhimatay iyo dadkii meesha ku dhintay Eh, laakiin anu waxaan odhanayaa taas iyo mid ka daran baa muddo labaatan sannadood dhacaysay just which is janiskaas aynu maaragtay falkaa foosha xun kamarada cycle ay naga saarayeen dhax baanaynu hore u arag laakiin taa iyo mid ka daran oo qaarkiinba aad witness ahayd inay joogteen idiina ku aragteen baa dhacaysay Eh, marka maxaa waxaa keenay maxaase laga bedeli karaa bal waxaan meesha joognaa halka wada hadalo maalinta inta aanu arrinkan shaka qorsheynayna waxaa layidhi bal inaynu waxyaabo fara badan gelinay wax yaroo kooban oo aynu qaban karno oo la odhan karo reer boosan baa taa qabtay ha lagu fakiro oo maaragtay energyga iyo tamarta hala geliyo xagga waa kan fundraisingka soomaalidu fundraisingka laba siyaabo buu samaysaa meesha runta la isu sheegaa loo baahay meesha la isu- in maaragtay sarbeeb iyo hadalla been been ay waxaas u- u- loo bahaa xilligan waxa weeye meel ay ka liidataa ma jirto diintii baa la isla soo galay waxa qabiilka waa laga soo gudbay arrinku waa xun yahay fundraisingka soomaalida iyo baqaaraanka laba siyaabood lagu sameeya de tol tol mar tolkaa bilaabo oo horta waa la ogaanaya dadkii meesha ku dhintay ee ahaayeen kow maxaa looga xishoonaya tolkooda markaa bilaabaya eh, oo maaragtay ama dhakhtarka lala gaadho ama caruurtii iyo waalidiintoodii waxa la siiyo kow waa sharciga soomaaliga waa kaa weyn Eh, ninkii kale wax ku darsanayaana waa mid wanaagsan oo markaa hadda waxay inoo noqonaysaa xeer hadda ogaada fal la iskama galo waxaa la iskama yidhaahdo xeer bay noqonaysaa dhibto aan la- la- la- maaragtay aan lagu kala dhaxayn so we have to make sure inaynu maaragtay eh, inu raalli ka nahay wixii aynu qabanayno Em, marka anigu midbaan soo jeedin lahaa waxaa la yidhi dhallinyaradii eh, jaamacadda ka baxaysay intii dhimatay magacyadoodii waa lahayaa baa layidhi marka anigu waxaan odhan lahaa aanu establish garayn cidna lama sheer garayn informationkan because waxaa bashar waxaa layidhi nin walba kasoo fikir wax tangible ah oo macnalo oo reer boston lagu magacaabi karo marka aniga raaciyan cabdiraxmaan ahaan waxay ila tahay in aynu establish garayno scholarship fund scholarship fund oo inamada iyo gabdhaha magaceedooda ku istablish karayno oo bil walba lacag la iska ururiyey waa dhintay waa gudaayeen laakiin eh, ardayda jaamacadaha ka dhigata ama binaadam ha noqoto ama meelka ha noqoto iyaga magacoodii wiilasha iyo gabdhaha dhintay magacoodii scholarshipkaas si waxbarashadii waayo nimanka ama dadka iyaga leynay waxay ila tahay I don't know, waa hadalladu way isla dhaafsan yihiin qaar waxay ku leeyihin nimanka madaxda loo dan lahaa qaar waxay leeyihiin waxa weye dadkan waa dad ka soo horjeeda eh, wax waxbarashada iyo wixii modernity iyo wax cusub oo doonaya dadkiiba inay siyada ka dhigaan oo oo qarnigii toddobaad toddobaad toddobaad nagu celiyaan marka hadalladu way way fara badan yihiin laakiin kolba aan waxaan aaminsanay waxbarashadu ah, diintuna waa aaminsantaan kale eh, inay maaragtay muhiim tahay marka scholarship fund oo la yidhaahdo boston fund or whatever boston scholarship fund aynu aynu iska ururino oo ha noqoto wax joogta ah oo aan dhammaanayn waa waa ra'yi aniga personala marka intaasaan marka hadalkayga ku daynayaa waxaan jecel haddii la yidhaahdo mar kale inaan kusoo noqdo laakiin tan waxaan ku wareejinaya mikrofoonka walaalkay cabdiqaadir yaasin si waxa uu ahaa cabdiraxmaan yuusuf oo si aad ah u faahfaahiyey run ahaantiina daboolka ka riday waxyaabo dad badani aysan fahansanayn oo ah dhaqanka iyo xeerka soomaaliyeed oo ah xagga iyo habka qaadhaanka ama dadka soomaaliyeedba ay weligood xeerka u dhigan jireen